hosheeca codsobka tobnaad dadka israa'iil waa geed canab ah oo barwaaqaysan kaasoo midhihiisa soo bixiya oo sida midhihiisu u bateen ayuu meelihiisa allabariga u badiyey oo sida dalkiisu u barwaaqaysan yahay ayay u samaysteen tiirar qurqurxoon qalbigoodu waa kala qaybsan yahay oo haatan waxaa lagu heli doonaa gardarro meelahooda allabariga ayuu wax ku dhufan doonaa oo tiirarkoodana waa wada qarribi doonaa sida xaqiiqda ah hadda waxay odhan doonaan annagu boqor ma lihin waayo rabbiga kama cabsanno haddaba bal maxaa boqor noo tarayaa waxay ku hadlaan erayo aan waxba ahayn iyagoo si been ah ugu dhaaranaya markay axdiyo gelayaan sidaa daraaddeed xukunku wuxuu u soo bixi doonaa sidii dacalmariid ka soo baxa beerta jeexjeexeeda dadka dalka samaariya degganu aad bay u cabsan doonaan sanamyada weylaha ah ee baytaaweyn aawadood waayo dadkiisa iyo weliba wadaaddadii ku raynrayn jiray way u barooran doonaan sanamka waana sharaftiisii aawadeed maxaa yeelay way ka tagtay oo weliba sanamkii waxaa loo qaadi doonaa dalka aashuur inuu boqoryaareeb gabarro u noqdo aawadeed reer efrayim wuxuu heli doonaa ceeb oo dadka israa'iilna waxay ka ceeboobi doonaan taladooda oo weliba samaariyana boqorkeedii wuxuu u baaba'ay sida xumbada biyaha dul sabayso oo weliba meelaha sare ee aawin ku yaal oo dembiga dadka israa'iil ahna waa la wada dumin doonaa meelooda allabarigana waxaa ka soo kor bixi doona qodxan iyo yamaarug waxay buuraha ku odhan doonaan warnaqariya oo gumburahana waxay ku odhan doonaan nagu soo dhaca dadka israa'iilow tan iyo wakhtigii gibcaah waa dembaabayseen halkaasay istaagaan si aan dagaalkii lala dagaalamay carruurta dembigu gibcaah u gaadhin markaan damco ayaan iyaga edbin doonaa oo dadyowga ayaa isugu soo wada ururin doonaa iyaga markii loo xidho labadoodii xadgudub aawadood oo reer efrayim waa sidii qaalin lo'aad oo la tababaray taasoo jecel inay hadhuudhka ku tumato laakiinse anigu waan u tudhay surkeedii qurxoonaa reer efrayim waxaan korkooda saari doonaa mid iyaga fuula dadka yuhuudda dhulkay jeexi doonaan reer yacquubna waxay burburin doonaan ciidda qallalan nafsaddiinna xaqnimo wax ugu beerta oo si naxariista waafaqsan wax ugu goosta oo jabsada dhulkiinna jeexan waayo waa wakhti ku habboon in rabbiga la doondoona ilaa uu yimaado oo uu xaqnimo idinku soo dejiyo waxaad falateen sharnimo waxaad soo goosateen xumaan oo waxaad cunteen midhihii beenta waayo waxaad isku hallayseen jidkiinna iyo raggiinna tirada iyo xoogga badan haddaba sidaa daraaddeed buuq baa dadkiinna ka dhex kici doona oo qalcadihiinna oo dhanna waxaa loo wada baabbi'in doonaa sidii shalmaan baytarbeel maalintii dagaalka u baabbi'iyey oo kale hooyada iyo carruurteediiba ayaa dhulka lagu tuuray sidaas oo kalaa baytal leydinkaga samayn doonaa waana sharnimadiinna weyn daraaddeed markii waagu beryo ayaa boqorka dalka israa'iil dhammaantiis la baabbi'in doonaa